Bulshada ku dhaqan deegaanka Janaax Cabdulle ee gobolka Jubbada Hoose ayaa codsaday in loo dhiso xarumo lagu barto diinta Islaamka iyo sidoo kaleeto masaajid ay ku cibaadaystaan. Bulshada deegaanka ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan madaariis lagu barto Qur-aanka Kariimka iyo goob ay ku cibaadaystaan. Haddaba, qaar ka mid ah dadka deegaanka Janaax Cabdulle ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay u qabaan xarumo lagu barto diinta iyaga oo Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ka codsaday inay u hirgeliso xarumahaasi.
aad ayaan u salaamayaa wasaaradda awqaafta diinta iyo culimaau diinka noo soo boqoday Een, haddaan nahay reer janaac cabdalle deegaanka waa alxamdulilaah waan barwaaqaysannahay dhib ma jiraan laakiin xagga madaarista iyo waxbarashada waan u baahannahay oo madaaristii baa naga liidata masaajidku waa naga duunsan yahay Een, marka inay masaari- masaajidkana loo dhiso oo naloo qabto ma garanaysaa xagga dugsiga qur-aanka macalimiin way noo joogaan laakiin dadkii deegaanka deganaa waa dad iska wax mahaysata beeraley bay ahaayeen beerihii marka waxaa jira inay biyihi ka fadhiyaan marka sidaa darteed dadkii inay dugsi qabsadaan oo macallinkii mushaharkiisa siiyaan way awoodi waayeen marka waxaan rabnaa wasaaradda awqaafta diinta maadaama ay tahay markii koobaadana soo boqotay ilaahay baana ma hadda iskaleyn waafajiyey annagana maanta inuu nagu kulmiyey meeshan inay madaarista noo dhisaan macallinkana mushaharkiisa ay naga qaabilaan dugsiga iyo masaajidka inta ay naga anfacaan insha allah waxaan idiin sheegayaa deegaanka janaac cabdalle inuu yahay deegaan aad nabadgelyo u ah hadda annagu maaragtay waxaanu ku faannaa kismaayo inaanu ka nabadgelyo badannahay waayo xilli alla saacad alla saacaddaa doonto janaac cabdalle waad ka bixi kartaa waana soo geli kartaa marka inaanu kismaayo ka nabadgelyo badannahay yaanu ku faantannaa hadda annagu habeenkii saacaddaa doontaad socon xilligaa doontaad socon taana waxaan uga mahad celinayaa ciidanka eh, qalabka sida ee jubbaland ee siiba ciidanka nala jooga Een, aad baan ugu mahad celinayaa iyagaa maaragtay nabadgelyadaas suurta geliyey Een, marka waftiga wa- waan soo dhoweynayaa waftiga arrimaha awqaafta iyo arrimaha diinta waxaan idinku soo dhoweynaynaa deegaanka janaac cabdalle oo nabadgelyo ah bulshadii waatan wixii aad u wadeen ee xagga diinta ahaa na idinkaa dabcan ka hadli doono oo maaragtay laakiin baahiyaad badan oo xagga diintii way ka jiraan